habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada waaweyn warka habeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan daceed oo kula yeeshay magaalada cadis ababa madaxweynaha dalka kenya william ruto ciidanka booliiska soomaaliya oo deegaanka garas baalley ku soo bandhigay nin qorsheynayay inuu dilo askari ka tirsan ciidanka deegaanka golaha aqalka sare ee dalka oo maantay meel mariyeen sharciyeedka korontada qaranka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland oo maantay xilkii kala wareegay oo maantay xilkii kula wareegay munaasabadda ka dhacday magaalada garoowe wararka dibaddana waxaa ka mid ah kaashi oo sheegtay inay jawaaba ku habboon ka bixi doonto amase ay sii doonto netherland
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaalo waa habeennimo isniin ay soo gelayso axadna ay sii bixayso taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha februaayo sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan duceed kula yeeshay magaalada adis ababa madaxweynaha dalka kenya william ruto madaxweynaha ayaa la wadaagay dhigiisa dalka kenya dagaalada ka dhanka waa dadaalada dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadan xasilinta iyo sidoo kale horumarinta dalka gaar ahaan halganka ee ciidamada qalabka sida ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab dhankiisa madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa sheegay in dalkiisu ay si buuxda u taageerayaan ka mid noqoshada amase ammaanka guud iyo sidoo kale dadaalada laga wado bariga afrika iyo sidoo kale sidii soomaaliya ay kaga mid noqon laheyd ururka waa ururka bulshada bariga afrika iyo sidoo kale weliba waxa uu tilmaamay madaxweynaha dalka kenya in dalkiisu ay sameyn amase ay saameyn toos ah ku yeelanayso xaaladda soomaaliya ee muhiimka ay tahay amase ay tahay mid muhiima in xasilooni ay noqoto labada madaxweyne ayaa iska xog wareystay xaaladda gobolka iyo sidoo kale caqabadaha jira iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu sheegay amase uu sheegay dhigiisa dalka kenya dowladda iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan aragtida soomaali heshiis ah sidoo kale dunidana heshiis la ah sida awgeedna ay mudnaanta siinayaan yareynta khilaafaadka iyo sidoo kale xasilooni darada gobolka dhanka kalena ciidanka booliiska soomaaliyeed ah ayaa deegaanka garis baalley waxay kusoo bandhigeen shaqsi la sheegay inuu ka tirsan yahay al-shabaab sidoo kalena uu qorsheynayay inuu dilo askari ka tirsan ilaalada deegaanka waryaheena faadimo cabdulqaadir xasan ayaa ka warramaysa
waxaan taaganahay isgoyska tabeellaha hay-adaha ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed dhinaca qaybta galbeed iyo taliska booliiska deegaanka garis baalley oo iskaashanaya waxay saacado ka hor ku togteen halkan shakhsi ay ku tilmaameen inuu dili rabay askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka garis baalley waddadan dheer aan taaganahay sidoo kale waxay isku xirtaa muqdisho iyo afgooye inta badan maalmihii u dambeeyey khataro amni ayaa laga soo warinayay oo hay-aduhu ammaankaba ay sheegayeen taasoo ay ku tilmaameen inay tahay in mararka qaar halkan ay ka dhacaan bambantuur miino iyo dilal qorshaysan sida ay xuseenba waxaa sidoo kale maamulka deegaanka uu sheegay in khatarahaasi amni ay qayb ka yihiin ganacsiga yaryar ee lasoo dhiganayo hareeraha laamiga maalmihii u dambeeyey halkan howlgal ayay markaasi ka sameeyeen oo waxay ku burburiyeen goobihii ganacsi ee yaalay laamigan hareerihiisa ganacsatada ayay sidoo kale u dareen digniin ah in aan lagu ganacsan karin laamiga hareerihiisa maadaama ay keeni karto ayuu yidhi khataro amni intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta galbeed yaasiin nuur khayre yaasiin geni in maantay aan ku guulaysanay dhagarqabe rabay inuu dilo askari ka tirsan ciidanka deegaanka oo uu askarigii iska difaacay maanta waxay guushii ay u bilaabatay deegaanka garas baalley oo dardaarankii madaxweynaha qaatay ee la dagaala cadowga garanwaa waxay guushaani ku sugnan tahay insha allah inay wax badan soo korri doontaan shacabka la shaqayntoodu shacabka deegaanka ganisbaale waxay bilaabeen in ay nala soo wadaagaan cadowgu siduu u egyahay iyo si walba oo loo raadi karo waa ku mahadsan yihiin maanta ciidamada booliisku waxay aad u bogaadinayaan shacabka sida wanaagsan ay ula shaqaynayaan in ay soo qaqabtaan dhagarqabahan oo kale ee raba inuu dilo walaalihiis walaalkiis ku jira ciidamada iyo qof aan ka galabsan dhibaataynta shacabka muslimiinta ah waxaa kuu caddaynaya inuu dhagarqabo yahay dilkii uu samayn rabay iyo hubkii uu ku samayn rabay oo aan gacanta ku hayno iyo asagii oo meeshaas yaalla ad arkaysid goobaha ganacsi hortooda waxaa la samayn jiray bulshadu inay hortooda ku ganacsadaan ee ay jaam noqoto oo dadku maalin walba dilku nagu soo noqnoqdo waxaan ka shaqaynaa annaga iyo guddoomiyaha deegaanka in uu nala fududeeyo in shacabka lagu celiyo suuqyadii loogu talagalay ganacsiga maanta waa ilaahay mahadiis in ay noqotay cadowga markuu bartilmaameedka samayn rabo in bartilmaameedka meeshii uu ka rabay asagii la toogto maamulka deegaanka garisbaalley oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa diray digniinno adag waxaad og tihiin maalmo dhow inaan halkan ka samaynay howlgal guud oo ah burburin goobaha ganacsiga ee yaryarka ee muxuu ahay dhagarqabayaasha ee naftirkooda dhexdooda markay bulshada markaan jaam ay ku noqoto ay ka tooga jireen dadka shacabka iyo ciidamadaba iyo dadka maraya safarka waddooyinkan maraya marka waxaan qaadanay go'aan lagu burburinaya ganacsiga noocaas ahay waa arkaysaan waddada hadda intay la eg tahay kontonkii mitir ee waddadaa soo baxay waxaad dareemi kartaa geeskan qofka maaga inuu qof ka toogto halkaas taagan intuu ordaya inuuna baxsan karin oo muxuu ahaaye beesku ku ordi lahaye wax badan oo muxuu ahaaye ay u dhexeeyaan oo faaruqa marka sidaas darteed saaka waxaa fududaatay dhagarqabe isku dayey inuu toogto ciidamadii shaqadooda ku jiray amnigoo kala duwan booliska iyo ciidamadii deegaanka khaasatan askari ka mida ciidamada deegaanka ayuu isku dayey inuu toogto isla markii askarigii uu dhigo fududaayo ilaahay amarkii cabaddii kooba wuu la gafay wuu soo jeestay adiga weeraan afar xab buu ku riday isagana xabaddii lagu rida ayaa haleeshay waa tiisaa inta ku ekeedoo dhagarqabo ahay wax badanaa ilaahay badbaadshow dad dilay marka maantay ku ekeed asaguna tiisa waxawaaye dilaayo dilaaya kuu dambaysa faadumo cabdu
dhanka kalena golaha aqalka sare ee dalka ayaa maantay waxa ay meel mariyeen hindis sharciyeedka waa korontada qaranka waryaheena cabdixiid cabdulaahi dahar ayaa ka warramay
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare cabdulaahi cali xirsi timacade ayaa maanta shir gudoomiyey kalfadhiga labaad kulankiisa saddex iyo tobnaad ee lagu meelmarinayay sharciga korontada qaranka ajandaha kulanka maanta oo ahaa akhrinta labaad ee sharciga korontada qaranka ayaa dood iyo aragtiyo kala duwan oo ay yeesheen golahu wuxuu gudoomiye timacadde go-aamiyey in sharciga la ansixiyo maadaama aysan ku jirin wax qaladaada
hindisasharciyeed kale marka waxay la tahay qodob kalea isla jira oo na odhanaya musiibadii ka dhacday turkiga in golayaasha dowladdu ay qondo u sameeyeen u jareen taasna idinka idin taalla waa idin sheega waa mahadsantihi wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jaamac taqal ayaa uga mahad celiyey sanatarada meel marinta sharcigan
ugu faraxsannahay waan idinkaga mahad celinaynaa waajibka qaran ee dastuuriga ah ee runtii lagu meelmariyey maanta sharciga korontada ee dalka runtii joogo soconno dowlad dhis
dhanka kalena guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa maantay xilka la wareegay kadib munaasabadda ka dhacday magaalada garoowe waryaheena ekhra wadani ayaa kasoo warantay garoowe
wasiirka cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta puntland maxamed cabdiwahaab axmed iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee puntland ayaa maanta xilka u kala wareejiyey gudoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland gaashaanla sare cabdifataax xaaji aadan iyo gudoomiyihii hore oo wakiil ka yahay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare cawil jaamac nuur wasiirka oo goobta xilwareejinta hadal ka jeediyey ayaa soo dhaweeyey gudoomiyaha cusub ee ciidamada qalabka sida kuna booriyey inay ka shaqeeyaan cadaaladda iyo sinaanta annagu haddaan nahay wasaaradda cadaaladda diinta iyo dastuurka iyo dhaqan celinta waddankan
shaqo weyn waxaanu ka qabanaynaa kana shaqaynaynaa sidii loo hagaaji lahaa cadaaladda waddankan haddaan cadaaladda laga shaqayn oo cadaaladda aan dhinaca aqoonta iyo garsoorayaasha iyo maxkamadaha ragga jooga tayadooda kor loo qaadin oo aan shuruucda iyo xeerarkii lagu shaqaynayo cadaaladda waddanka lagu horumarinayey kuwii hore loo dejiyeyna dadka aan la wadaagin kuwa cusuboo loo baahanya aan dib loo fiirin haddaan goobaha cadaaladda iyo garsoorka waddanku aysan noqon meelo u dhigma meelaha kale iyo xarumaha kale dowladda haddaan daryeelka dadka garsoorka ka shaqaynaya kor loo qaadin haddaan sharcigu ka sarrayn dadka haddii aan qofka dembiilaha ahay ama cadaaladdarrada waddanka ka samaynaya ama dulmiga aanan iska qaban waddankan saan ugu noolaalina waa inuga adkaa doontaa waxaan u baahannahay inaan waddankeenna ku joogno sharaf karaamo sinaan waxwada qabsi waxwada lahaansho walaalnimo qadarin iyo karaamo jiilasha inaga dambeeyana ay halkaas ka sii ambaqaadaan oo waddankan uu noqdo waddan sharcigu ka shaqeeyo taa waxaa lagu gaari karaa garsoorka waddanka iyo cadaaladda waddanka oo la tayeeyo oo kor loo qaado annagu ka wasaarad ahaan waxaa naga go'an inaannu ka shaqayno garsoorkii iyo cadaaladdiiba aan la shaqayno hay-adaha kala duwanoo cadaaladda aan hubinno in cadaaladda adeegga cadaaladda uu noqday mid baahsan lagana heli karo qaybihiisa kala duwan meel kastoo bulshadu ay joogto si gaar ah annaga ka wasaarad ahaan waxaa naga go'an inaannu la shaqayno maxkamadda ciidamada qalabka sida hadday noqoto dhinaca tababarka garsoorayaasha hadday noqoto dhinaca kacaawinta shuruucda iyo xeerarka sidii loogu diyaari lahaa hadday noqoto dhinaca qalabaynta iyo sidii looga qayb qaadan lahaa goobahay ku shaqay lahaayeen ka wasaaradahaan annagu mutuba diyaar baan la nahay garsoorku waa hay-ad madax bannaan annagu xukunkooda iyo say wax u xukumayaan iyo go'aamadooda ma faragashanno ma aadno ma weyddiinno ma galangalno kama daba tagno ee waa joogaan hadda labadii maxkamadoodba annagu dhaqankaa marna maanan samayn mana nala ka filahayo laakiin garsoorka in la tayeeyo dhinaca shuruucda marka laga hadlaayo iyo xeerarka ay ku shaqaynayaan iyo xarumahay ku shaqaynayaan iyo aqoonta garsoorayaasha iyo xeeraalayaasha in kor loo qaado waa arrinta ugu muhiimsan oo wasaaradda cadaaladdu ay u taagan tahay oo aan diyaar u nahay inaan kala shaqayno maxkamadaha ama ha ahaadeen maxkamadaha ciidanka ama ha ahaadeen maxkamadaha madaniga labadaba ugu dambayntii hay-adaha cadaalad waa tira badan yihiin sidii mas-uuliyiinta ugu horraysay ay sheegeen wada shaqayn dhab ah haddaan la samayn oo joogto ah oo xogta lagu kala warqaato oo dembiilaha laysla wadaago oo wacyiga iyo aqoonta iyo kala warqaadasho kor loogu qaado garsoorka waddankaanu ma kacayo waxaan u baahannahay marka annaga ka wasaaradaha inaannu xoojinno wada shaqaynta aan leenahay hay-adaha kala duwan ee cadaaladda iyo hay-adaha kala duwanee garsoorka taasaanna horumarku gaaraynaa waxaan ku soo koobayaa intaas waxaan u filayaa oo ilaahay uga baryahayaa guddoomiyaha cusub ilahay xilkan uu fududeeyo ilaahay inuu cadaaladda waafaj
na warkii habeen dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabogeen naaciddii wararkii usagaan waxa ay dibkaga heli karaan baraha aynu internetka kulanahay ee radolscom
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel